waaxda faydhowrka dowlada hoose ee degmada boosaaso ayaa dardargeliday ololo nadiifinta iyo qurxinta bilicda magaalada si kor lankagaada bilicda waana lonku horseeda cudurada ku dhalado walyaabo dareero sida biyo wasaqde ee mehirdo hanaso deegaanka iyo bulshadaba dhibaataan sheena kora agaasimaha waaxda faydhowrkiyo amniga ee dowlada hoose ee degmada boosaaso maxamuud mire saciid ayaa wacyigelin iyo dardargelin shaqa ku bilaabay mehirado iyo goobo ganacsi ee magaalada boosaaso si horseeda wasaqda la kashuwow laamaga iyo wadooyinka bulshadana aan ka buraarugsaneyn dhibaatada wasaqda iyo bulaacdo iyo markaasi dib buuxsameen maxamuud mire saciid agaasimaha waaxda faydhoorkiyo amniga ee dowlada hoose ee degmada boosaaso oo la hadalay warbaahinta ayaa hadaladiis waliba ku mid haayana
anigoo ka hadlaya magaca dowladda hoose gaar ahaan waaxda faydhoorka iyo amniga dowladda hoose halkan maanta waxaan u joognaa ama u daarannahay inaan bulshada la wadaagno barnaamij wacyigelina oo loogu talagalay ama qayb weyn ay ka tahay sida magaalada bilicdeeda iyo nadaafadda guud loo ilaalin lahaa dowladda hoose waxaa jira barnaamijyo badan ka shaqeey sida bilicda iyo nadaafadda guud shirkaddan la yidhaahdo daryeel west management waa shirkad dowladda hoose qayb weyn waxaa weeye ka ah sabtaragtii ama ka ah wada shaqayn oo loogu talagalay in magaalada si guud nadaafadda gaar ahaan biyaha dareeraha iyo bulaacadaha iyo wax kastoo dareeraha ay qayb weyn ka tahay inay mataqaana magaalada ka nadiifiso waxaan ugu talagelin wacdinta waxa weye magaalada waxa ay leedahay ganacsiyo badan ay ugu horeeyaan meheradaha hoteelada kafeteriyada iyo meel kasta oo samaysa mataqaanaa dareere dareerahaasoo loogu talagalay in lagaga qaado magaalada la geeyo meel loogu talagalay dhammaan bulshaweynta magaalada boosaaso waxaan kula dardaarmayaa kow inay laamiyada ka ilaaliyaan biyaha taas oo dhaawac weyn ku ah bilicda magaalada iyo nadaafadda guud laamigaad arkaysaa markii la samaynayo dhaqaalo badan baa inagaga baxaa kharash badan baa gala ciddii markaa tallaabadaas si khaldan u samaysa oo biyahaas ku daadaysa laamiyada waxaa laga qaadi doonaa tallaabo waaxduna ay soo qabanayso qofkaas khaladka galay kadibna waxaa la duldhigayaa ganaax shirkaduna mar walba dadku waxay heegan u tahay inay u shaqayso oo ay ka qayb qaadato nadaafadda si mataqaanaa markaa loo ilaaliyo nadaafadda waxaa la yidhaha intuu qashin kuu jiro buu cudurada kuu jiraa sidoo kale qashin yaraan mare marka biyaha lagu daadinayo nadaamiga oo waxa uu keenaysaa xanuuna ka dhaca waxaa ka dhaca meeshiiyo bilicdeedii ay hoos dhacdo waxay keentaa biyahaasoo la daadiyo laamigii inuu jijabo waxa ay keentaa in cudurra laga qaado marka waaxda faydhowrka mar labaad iyo mar saddexaad dadweynaha magaalada ku nool waxay ka codsanaysaa inay ka shaqayso ama ka qayb qaataan nadaafadda guud ee magaalada cid kasta oo laamiga ama meel kasta oo magaalada ka mid ah dhibaatayso ama biyo ku shibta ama khalad weyn samaysa waxaa laga qaadi doonaa tallaabo waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad dowladda hoose mar kasta wuxuu shaqaysaa shacabka mar kasta wuxuu u qabataa shacabkeeda u damqanaysaa mar kasta waxay heegan u tahay habeenii maalin si magaalada bilicdeeda iyo nadaafadda guud loo ilaalin lahaa shaqada aan qabanayno waxaa ka weyn oo qaban kara waa shacabka marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaynaa dadka inay si guud ay ka shaqeeyaan nadaafadda